tababarkan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulada puntland iyo galmudug ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa loo qabtay ururada haweenka ee gaalkacyo iyo guddoomiyaasha xaafadaha ee magaalada gaalkacyo waxaa aqoon kororsigan oo muddo shan maalmood ah soconaya loogu talagalay in lagu barto xalinta khilaafaadka iyo sidii ururada haweenku ay kaalin uga qaadan lahaayeen ka shaqaynta nabadda qaar ka mid ah haweenka ka qayb galay tababarkan ayaana ugu horeyn waxa ay ka warbixiyeen aqoon kororsiga waxaan leenahay qoryaha iska dhiga nabadda qaata waxa aad dilaysaa waa garabkaagii waxa aad maaragtay ku socotaa waa jidkii jahanama dhulkan laysku haysto waa dhul ina ka guurimayo meeshiisu oo layaa gobolka mudug intuu ka tago dhulkan oo lagu yeesho gobolada kaleoo soomaaliya ama wadamada dariska aadimayo ilaahayuu inoo caroon oo raxmadiisa idanka qadin waxa dhulka lagu deganaada ama lagu daaqa waa naxariista ilaahay iyo roobka haddii dhiigga iyo macaasidu badatada naxariista ilaahay waa la waayaya waad arkayseen tusaalihii goboladii ugu qanisanaa maraykanka california wixii ku dhacayay afar labaatan sac gudahood inay dambas noqdeen waa jariimo iyo danuub ay galeen wax kasta way isku dayeen laakiin awoodaha ilaahay maaha kuway hor istaagi karaan marka intaan cadaab mushadiid ilaahay uu samada kasoo diray idiin imaan waxa weeye nabadaas in la adkeeyo weeye si gaar ahaan u salaama iyo barnaamijkan muxuu ahaa isdhexgalka iyo nabadda qolada wadana aadaan u salaamahaya waxaan leeyahay waa aad iyo aada ugu faraxsanahay saaka inaan kasoo qayb galo nabadda gobolkaanina waa lafdhabar weeye gobolkaani waa gobol ay soo daashadeen awal colaada iyo dhibaatooyin ay soo daashadeen hadda kadibna uma baahna gobolkaani wuxuu u baahan yahay isdhexgal nabadgelyo iyo wuxuu nagu deeqaa nabad allow nabad allow nabad caamahoon cidna laga tuugin oo aan gal iyo cawaankii ku jirin kuwii ciribta noo siibay oo aan igaad lagu soo cirin iyo kuwii cudurka noo keenay oo laaluushkii la cuni jiray ciidda lagu daashay oo colaaddii la ilaaway oo nabaddu caan noqotay oo ciduhu ciribka intay isku qabteen dhallintu wada caweynayso oo calankeenii babanaayo oo cadowgiisii ooynaayo baan kaa codsaday allow mudug caam ugu keenaan leh dhanka kale mid ka mid a guddoomiyaasha xaafadaha gaalkacyo oo dhankiisa tababarka ka warbixiyey ayaa waxa uu bogaadiyey aqoon kororsigan ay maamulada puntland iyo galmudug ee gaalkacyo iska kaashanayaan ujeedaanba tababarkaaka ku saabsan yahay mawaadiica aada muhiim uga ah gobolkeenaan mudug oo ah xalinta khilaafaadka runtii markii laga hadlayo xalinta khilaafaadka iyo magaranaysaa iyo nabadda waa waxa ugu muhiimsano maanta gobolka mudug uu baahi u qabo ma jiro maanta wax ka muhiimsan in qofka bilo-aadanka uu nabad ku noolaado ma jiro qofka bilo-aadanka wax ka muhiimsan oo uga muhiimsan inuu badqabkiisa iyo nabadiisa uu iyaalsado waxaan rajaynayaa tababarkan suu inoo sheegay daaraktarka danwadaag isxaaq wuxuu inoo soconayaa muddo shan beri ah maalmihii lasoo dhaafay maamulada puntland iyo galmudug ee magaalada gaalkacyo ka arrimiya ayaa waxa ay dadaal ku bixinayeen sidii loo horumarin lahaa isdhexgalka bulshada iyo ka shaqaynta nabadda guud ahaan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi